maamulka degmada jariban wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka puntland iyo hay-adda sef jil dareen ayaa deeq biyaha gaarsiiyey qoysas danyar ah oo ku nool deegaanka kulub oo hoos taga degmada jariban deeqdan biyaha ah ayaa ka koobneyd labaatan booyadood biyaa looguna talagalay lixdan qoys oo saameeyey bacaad cabdishakuur maxamed faarax guddoomiyaha degmada jariban ayaa ka warbixiyay deeqda biyaha gudoomiyaha deegaanka kulub iyo odayaashiisa iyo guddigiisa kambaniga biyo dhaamiska ka samaynaya kulub iyo hay-adda seef wasaaradda gargaarka iyo tamarta waxaan ku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta halkaanu waxaanu joognaa waa kulub waxaanu soo gaarsiinay ka maamul ahaan ka hay-ad ahaan iyo wasaaradda gargaarkaba labaatan looroo biyaah qayladhaantii ka timid iyo abaartii ka timid deegaanka kulub waxaa wasaaradda gargaarka ka jawaabtay iyo dowladduba iyo hay-adda seef in ay biyo soo gaarsiisa halkan deegaanka labaatan looroo biyaa oo aan goobjoog ka nahay oo lagu wareejinayo guddiga deegaanka reer kulub waxaan ka makhraatinnahay waa dhiig joojis kuma ay filna labaatanka lowr waxaan rajaynaynaa in looga soo badiyo haddii aan laydmo biyo iyo baadba iyo cunnaba iyo hoyba in magaranaysa wasaaradda gargaarka iyo dowladda puntlandba iyo hay-adaha caalamigaba ay iska kaashan doonaan haddii aan laydmo laakiin qayladhaantii ugu dambeysay oo timid dowladda iyo maamulka degmada iyo hay-adda seef waxay ka jawaabeen in labaatan lowr oo biya oo dhiig joojis aan soo gaarsiino aan ku wareejino guddiga deegaanka kulub waxaanu ka makhraatinnahay inaan maaragtay biyahaas galabta wareejino kambaniga qadaraaska qaatana ay si habsamila u dhaamin doonaan deegaanka ugu dhaamin doonaan aan ku korjoogtayn doona haddii aan laydmo guddoomiyahana waxaan rajaynaynay dadka deegaanka si cadaalada inuu biyahaas maxaa hayto u gaarsiin doono dadka halkaa qaxootiga ayo jooga wax badan oo kalena maxaa hayto haddii aan laydmo deegaanka waa soo gaarsiin doonaa cabdi yuusuf gaarshe guddoomiyaha deegaanka kulub ayaa sheegay in ay saameeyeen bacaad goobihii waxbarashada iyo caafimaadka ee deegaanka oo barakiciyey bacaad guryaheedu ku aasimeen waxbarashadii ku luntay rugta caafimaadka ku luntay lagu waayey kalluumaysigii iyo warshadihii la dhooban yahay meel lagu soo qaxay oo sandaqado iyo geeda hortooda meeshaa waxaa nalaku keenay biyaha waxaa noogu keentay hay-adda seef laakiin waxaa ka jira dayac bilaadanimo carruurta waxbarasho ma leh hooy ay galaan ma leh sandaqadahaas waxaan roobka celin karin iyo qoraxda waxbarasho ma leh caafimaad ma leh hooy ay galaan ma leh ceel biyood ma leh waddadu waa xun tahay dahana ay noo keentay hay-addaasina waa labaatan booyadood waana laku wareejiyey tii horreysay baa hadda shubanaynaa inta ka dambaysana waa daba joogtaa qoysaskan ay saameeyeen bacaadka ayaa baahi weyn u qabay deeqdan biyaha ah ee la soo gaarsiiyey